bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti waana wanaagsana dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsa qaar ka mid a dhallinyaradii uu la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qaabka uu doonayo in shaqaabuur loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed dilal kala duwan ayaa xalayta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan galmudug oo sheegtay inay bilaabayso dhismaha golayaasha degaanka ee maamulkeeda maxkamad ku taalla dalka masar ayaa go'aan ka gaartay gabadhii soomaaliyeed ee dishay darawalkii isagu waday mootobajaajka akhbaaradka dibaddana waxa aad ku maqli doontaan iiraan aa la sheegay inay xoog kula wareegtay maraakiib siday shidaal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
hagaag dhegeystayaal intaasi waa qodobadayni wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo abuuro shaqo abuur qaran isagoona sheegay inuu ku dhawaaqay intiso shaqo abuur ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay dhallinyarada soomaaliyeed in loo abuuro shaqo abuur si cid walba iyagu markaas ay u qeyb qaadato qoyskooda iyo dadka iyagu wax bartay ay wax u helaan madaxweynaha ayaa sidoo kale kula dardaaramay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed in laga qeyb qaato barnaamijkan al abuurka qaran ee la xiriira in shaqo abuur loo sameeyo arday iyo weliba dadka iyagu jaamacadaha kasoo baxay ee dhallinyarada xasan sheekh ayaa go-aankan gaaray kadib markii uu kulan ula qaatay dhallinyaro soomaaliyeed islamarkaana loogu codsaday dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshada in barnaamijkan isagu dowladiisu ay qaadatay lagu taageero waana markii ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagoo ku dhawaaqo barnaamijka la xiriira in iyagu isagu dowladiisu ay abuureyso shaqo abuur qar islamarkaana hindisahani uu hore ugu dhawaaqay imkana maxkamad ku taalla dalka masar ayaa go-aan ka gaartay gabadhii iyadu dishay ninkii isku dayey inuu kufsado maxkamad ku taalla magaaladaasi qaahira ee caasimada dalka masar ayaa sheegtay in go-aan laga gaaray gabadhii dhowaantan iyagu ninka bajaajlaha u dhashay dalkaasi masar uu isku dayey inuu kufsado dacwad oogaha guud ee dalka masar ayaa maalinimada jimcihii amray in lasii daayo gabadha soomaalida ee dishay nin masri ah oo bajaaj ku waday kadib markii isku dayey inuu kufsado go-aan dacwad oogaha ayaa ah mid jiri doona ilaa ay baaritaanka laga soo gabagabay waxaana yimid kadib markii booliisku ee dhakhaatiir ay sameeyeen tijaabo caafimaad ay xaqiijiyeen inay sax tahay dooda gabadha ah inay isdifaacaysay kadib markii bajaajluhu isku dayay inuu kufsado sida uu sheegay xafiiska dacwadoogaha waxaa toddobiyo tobankii bishii mey aynu ku jirno ay helay warbixin sheegaysa in meydka bajaajlaha laga helay waddo ku taalla bannaanka xaafadda lixaad ee oktoobar ee magaalada giza waxyar kadib gabadha soomaaliyeedda markii horeba daadeedu ahayd lixi toban jir balse hadda la sheegay inay tahay shaniyo toban jir ayaa boolisku isku soo dhiibtay iyadoo timid saldhigga booliska giza islamarkaana ay ku wargelisay inay dishay bajaajle gabadha soomaalida magaceeda la shiina ayaa sheegtay ninka uu la soo baxay mindi iskuna day inuu kufsado balse iska caabisay iyadoo dhaawacaandhaawac ka soo gaaray faraha ugu dambeynay ku guulaysatay ee mindiday kala wareegto kadibna isagoo ay ku disho arrintan dacwad oogaha ayaa waxaa la sheegay inay baaritaanka ay sameeyeen ay sababtay inay gabadhan iyadoo isdifaacaysay gacanta mindiday u soo gashay islamarkaana wadnaha ay ka gelaysay ninkii masaariga ee bajaajlaha iyadoo gabadhan ardayad ah uu u waday goob waxbarasho islamarkaana isku dayay inuu kufsado sidoo kale baaritaankan ee lagu sheegay meydka bajaajlaha muujinayay habka uu u dhintay iyadoo sida ay sheegtay gabadhu ay iswaafaqeen sheekadan gabadha soomaaliyeed ayaa u qabsatay baraha bulshada dalka masar iyadoo heshay taageero badan oo lagu difaacayo waxayna dad badan ay ku baaqeen in qareenada ay ugu caansan masar iyo weliba golaha qaranka ee haweenka masar ay u istaagaan sidii gabadha soomaaliyeed iyadoo nafteeda difaacaysay loo garab istaago islamarkaana ay hesho xorriyaddeeda laakiin dacwadoogaha guud ee dalka masar ayaa sheegayna gabadhan iyadoo haatan ay tahay gabar bannaanka joogta islamarkaana la sheegay in iyadu haatan ay tahay xaaladdeeda mid caafimaad reerkeeduna ay la joogto laakiin baaritaanada ayaa lasii wadi doonaa ayuu yidhi dacwadoogaha guud ee dalkaasi masar arrintan ayaa dhifi naadir ku ah gudaha dalkaasi masar kadib markii gabadhan iyadoo ay arrinteeda soo baxday dad badan oo dhashay dalka masar ayaa sheegay inay gabadhan ahayd gabadh geesiyadda islamarkaana difaacaysay sharafteedii karaamadeeda maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan dhismaha goleyaasha deegaanka ee maamulkooda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda dowlad goboleedka iyo dib u heshiisiinta ee maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo kuna la qaatay qeybaha kala duwan iyo guddoomiyaasha gobolada mudug iyo galguduud iyo gudoomiyaha degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinka galmudug oo dhan ayaa kala hadlay sidii loo dhisaa golaha deegaanka kulanka wasiirka ayaa waxauu yimid kadib markii uu dhageystay mas-uuliyiinta gobolka iyo kan degmooyinka iyagoo ka warbixiyay xaaladaha nololeed iyo amniga ka jira deegaanada iyo degmooyinka galmudug iyagu ay ka yimaadeen guddoomiyaasha golayaasha iyo kuwa gobolada ayaa u gudbiyey cabashooyin dhanka maamulka ay qabaan sidoo kale caqabadaha kale haysta dhismaha golayaasha deegaanka ayay guddoomiyaasha degmooyinka kala duwan ee maamulka galmudug ay wasiirka arrimaha dibadda ay u sheegeen in sanadkan dhiman loo baahan yahay in degmooyin badan laga dhammaystiro dhismaha golayaasha deegaanka ugu dambeyntii wasiir cabdi maxamed jaamac ayaa ugu baaqay dhammaan maamulada degmooyinka inay u diyaargaroobaan dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka maamulka galmudug wararka ka imaanaya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegaya in lagu dilay magaaladaasi nin nabadoonka caanka ahaa kooxo hubaysan ayaa la sheegay xalay fiidkii xaafadda xaawataaka ee magaalada beledweyn ay ku dila nabadoon cali dheer oo ka mid ahaa waxgaradka eh ugu miisaanka culus ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan sida wararku ay sheegayaan nabadoonkan ee dilkiisi waxaa la sheegay inuu dhacay kadib markii kusii jeed xaafadiisa islamarkaa uu kasoo baxay salaada cishaa kooxda dilka geysata ayaa goobta la sheegay inay ka baxsadeen waxaana halkaasi gaareen laamaha ammaanka ee dowladda sidaa ay sheegeen baaritaano bilaabay ammaanka magaalada beledweyne ayaa faraha kasii baxay maalmihii ugu dambeeyey iyadoo dilal badan ay ka dhaceen maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in iyagu ay wadaan falal amniga wax looga qabanayo dowladda dalka iiraan ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay maraakiib shidaal u siday wadamo kala duwan oo caalamka ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas iiraan ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada kacaanka dalka iiraan oo adeegsanaya diyaaradaha sida qumaatiga u kacaa ay gacanta ku dhigeen laba markab oo laga leeyahay dalka griiga oo shidaal siday mas-uuliyiinta magaalada teheraan ayaa sheegay in howlgalkan ay ka fuliyeen gacanka istaraatiijiga ee lagu magacaabo faris tallaabadan ayaa u muuqda dalka iiraan inuu kaga aargudanayo dalka griiga taageeradii u fiidiyay dalka maraykanka si ay gacan ugu dhigaan markab siday saliid cayriin oo u safreeyey qeybaha kala duwan ee caalamka islamarkaana sitay caalanka dalka iiraan kaasoo toddobaadkii ay gacanta ku dhigeen maraykanka isagoo maraya gacanka badda mediteraneanka kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudub cunuqabatayntii washington ay kusoo rogtay dalka iiraan howlgalkan ay sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas iiraan uu yahay wareegii labaad ee laba markab oo noqonaya kii ugu weynaa dhac ee ku dhaca gacanta istaraatiijiyadda ee muddo bil ah iyadoo weli ay taagan tahay xiisada u dhexaysa tehraan iyo reer galbeedka oo ku aadan heshiiska nukliyeerka dalka labada kun iyo shan iyo tobankii wada gaareen kadib markii labada kun sideed iyo tobankii meesha uu ka saaray madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka donald trump laakiin madaxweyne ayaa isku dayeen barnaamijka hubka nukliyeerka dalka iiraan dib loo soo celiyo si meesha looga saaro cunuqabatayn la saaray dalkaasi iiraan guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsal kheertana dhegeysanaysa subaxnimadan wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlehel yaabaa talalhel